inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun horta marka hore waxaan ka dacagsadeynaya anoo ka faa'iideysanayo oo wadaysigan eheladii oo ka tegay oo ku nool jidda iyo dhammaan inta taqaano siiba ururka galyaqaanada soomaaliyeed iyo garsoorkaba marxuum axmed sheikh nuur maalin wuxuu ku dhashay degmada janaale waxbarashadiisii ibtidaa-iga halkaasuu kusoo qaatay kadib waxa usoo wareegay oo dugsiga dhexe ilaa secondariga oo ku qaatay magaalada marka kadib kun sagaal boqol sideetankii wuxuu xamar ka galay jaamacada sharciga kuliyadda sharciga jaamacadda ummadda soomaaliyeed wuxuuna ka qalanjibiyey kun sagaal boqol sideetan iyo afartii waa nin aan isku isku gaas lahayn wa waa gartay marka garyaqaankan yaa dilay oo sideese loo dilay garyaqaanka muddo laba sac marka ay tahay ayaa laigu soo wargeliyey in axmed sheekh nuur maalin isagoo kasoo baxaayo masjid ku yaalo ramadaan isagoo kasoo baxayo la dilay haye mana la garanayo ciddadiis gaasin waayo sida m markasta dhacdaba mashaajidka uu kasoo baxay mashaajidkia lagu gaaday waa wa waa la dilay isagoo kasoo baxaayo marka xafiiskan uu ka shaqaynayey xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay garyaqaanada ka shaqeeya ee xafiiska ka howlgala ammaankooda waa sidee
xafiiska garyaqaanka wuxuu ku yaalaa madaxtooyada uu ku yaalaa marka waa meel aad loo ilaaliyo waayo asiga wuxuu shaqada kusoo kusoo biiray mar dhow oo waxuba ku jiray muddadii maaragtay tababarka ooba ku jirayba marka wax olaada iyo dad oo nacbaan ka dhexaysa iyo ma jiri karin banaankaay wada degan yihiin sida shaqaale weynaha badanba inta badan ay magaalada u degan yihiin ay u degan yihiin waxa iskoorta ama ciidan daba socdo oo guryahooda ku ilaaliya ama daryahooda ku ilaaliya ma jiraan laakiin waxay ku xiran tahay hadba maaragtay wt isu ilaaliya qofka nin baa hadda isugu socdo gurigiisa galaayo subxi kasoo baxaayo duurkii gurigiisa galaayo subxi kasoo baxaayo nina dariiqaduu fadhiisanaa ama meelo warwareegaya baycadasa lagu helaya shaqaale weyne oo dhan oo shaqeeyo xamar ka shaqeeyo siiba kuwa garsoorka oo ugu halisan oo wax xukumaayo ma laha magaciisa wax ciidana oo daba socdo iyo haddana waa shaqadii waa gutaan waa gartay abukata marka shakhsiyaadka xafiiskaaga ka shaqeeya iyo garsoorayaasha kale ee dhinaca sharciga ee magaalada muqdisho ku sugan ee la shaqeeya maxkamadaha iyo waaxda cadaaladda xaaladooda ammaama laga warhayaa oo ilaalo waardiyeysa ma leeyihiin taas waxay u baahan tahay mudday u baahan tahay dhaqaalay u baahan tahay dowladda dowladda waxaa waaye haddeer wax abaabuleysa waaye maane ma ahan dowlad dhaqaalo leh oo hawl dhinaca kasta ka qaban karta ma ahan mana awooda in shaqaalo kastoo dowladeed ay ay ay ciidan daba dhigto marka shaqaalaha naftiisa waxaa looga baahan yahay inuu asigana is ilaaliyo oo meelo oo munaasiba oo ammaanka uu ku haboon ama seexdo ama ama ama tegahayo laakiin hadduu asiga seferiya meel kasta u maro waa la daba jooga dadka waa la daba jooga kulli waana laga faa'iideysanaya dowladda laguma heli karo lama qii karo nin kasto shaksi kasto garsoor ha ahaado ama xafiiska garyaqaanka ka tirsanaado hala daba dhigo maaragtay ciidan xafiiskiinan garyaqaanka guud ee dowladda ma xafiis ka madax banaan garsoorka kale ee soomaaliya ka jiraba ha xafiiskaana xafiis waxaa waaye maamulka ka tirsan oo madax banaan sida uu tilmaamayo dastuurka shaqadiisu maxay tahay markaa shaqadiisa waxaa weeye waxaa ugu weyn laba howlood oo tan u horeys ay tahay in xuquuqda iyo danaha dowladda iyo xubnaheeda uu ka difaaco maxkamadaha horteeda gudaha iyo dibaddaba dibadda labaad oo ah talo sharci maamul uu siiyo hay-adaha dowladda haddii lasoo weydiisto dabcan